أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa subax isniinna taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay lixda bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorkaraan warka subaxnimo maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mida xuduudda alleh kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala wilaayadaas qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado shirkii u dhexeeyay mucaaradka iyo xasan gurguurte ayaa kusoo dhammaaday natiijo la-aan iyadoona labada dhinac aysan gaarin wax halla wilaayada islaamiga ee gada ayaa soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaas askar toobadkeenayaalleh oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ardayda macadka alxigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ee galgadood waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran maxkamadda wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mida xuduudda alleh kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala wilaayadaas yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada bo-aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa isugu yimid daawashada iyo in ay goobjoog ka noqdaan fulinta xad ka mid ah xuduudda allah oo ah xaduridda kaasi oo lagu soo afjaray koox jawaasiis ah oo indha iyo hagow ahaa cadowga allah walahooda siiyey diinkooda iyo dadnimadoodana dhaafsaday sandareerta yar oo ay ka heleen saliibiyiinta iyo murtadiinta maadaama ay yihiin dhagarqabayaal iyo makri ujoog har iyo habeenba ku howlan dhibaataynta islaamka iyo ehelkiisa markasta waxa uu cadowga ummaddu isku dayaa in bulshada muslimiinta uu ku dhex beero suntiisa isaga oo raadinaya khuwana diinlaawayaal ah oo uu ku gaaro fulinta ahdaaftiisa balse dhanka kale indhaha geesiyaasha islaamka ayaa ah kuwo furan una taagan ilaalinta iyo badqabka muslimiinta iyo mujaahidiinta ku taagan jidka allaah si ay u fashiliyaan qorshaha guracan ee saliibiyiinta iyo kuwa ku kaaban fagaaro weyn oo ku yaala degmada bo-aale ayaa la hor keenay koox ka mid ah mujrimiintaasi u adeegaysay cadowga allah si loo marsiiyo cadaaladda shartoodana looga horleexiyo muslimiinta qaadiga maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa fagaaraha ka akhriyey eedda jawaasiista xukunka lagu fuliyey kuwaasi oo tiradoodu ay gaaraysay ilaa shan jawaasiis ah waxa uuna qaadigu soo bandhigay dhibaatooyinkii ay geysteen iyo godoobtii ay galeen ee keentay inay ka ridoobaan diinta islaamka ujeedduu caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad cali cabdulaahi aadan oo loo yaqaano aliyey da'diisuna tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayay jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa la shaqeeya maraykanka kana dambeeyey duqeymo iyo weerarro ka dhacay shabeellada hoose eedaysanaha labaad cabdiqaadir xasan xuseen oo loo yaqaano cadnaan da'diisuna tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dambeeyey duqeymo ka dhacay magaalada jilib eedaysanaha saddexaad aadan ibraahim maxamed oo loo yaqaano aadan ganay da'diisuna tahay soddon iyo siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa koonfur galbeed wuxuuna xog ka gudbin jiray mujaahidiinta eedaysanaha afaraad aadan cusmaan xuseen oo loo yaqaano jiidaw da'diisuna tahay soddon jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa ku sugan qoryooley wuxuuna xog ka gudbin jiray mujaahidiinta eedaysanaha shanaad aadan maxamed ibraahim oo loo yaqaano suudaani da'diisuna tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa la shaqeeya maraykanka kana dambeeyey duqeymo ka dhacay shabeellada hoose intaasi kadib qaadiga ayaa fagaaraha ka akhriyey xukunka maxkamadda intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadoodii kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadurriddo ah almaraajic qowluhu tacaalaa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ بن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحوكسقنا ذي قرال وبالله التوفيق هدنا وحنفلنا حكمك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون kani waa masiirka jaasuus walba oo basaas u noqda cadowga allaah waana halka uu ku dambaynayo mujrim kasta oo ka xubsiibta diinta islaamka adduunyo yarna dhaafsadaa si kastaoo ay isku qariyaan haddana maalin un waa la marsiin doonaa xukunka ay mudan yihiin loogana argudi doonaa muslimiintii lagu dhibaateeyey sababtooda jaasuus walbana ha ogaado in maalin un la fashilin doono si kastoo ay muslimiinta iskugu ekaysiiyaan hum alcaduwu faxdaruhum qaatalahum allah annaa yu'fakuun
mahadsanid yaasir qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada ceelwaaq ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nisa waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga shirkii u dhexeeyey mucaaradka iyo xasan gurguurta ayaa kusoo dhammaaday natiijo la-aan iyadoona labada dhinac aysan gaarin wax alla nuur cali warsame abowshayba ayaa warbixintan sii anbaqaaday shirkan oo shalay ka dhacay xarunta villa soomaaliya ayaa waxaa isugu yimid mucaaradka golaha mustaqbalka iyo xasan gurgurta wuxuuna ahaa shirkii labaad oo dhex maray labada dhinac dhinacyadan oo laba daraf oo kale fog kala taagan ayaa isku haya arrimaha doorashooyinka waxaana shirkan shalay diiradda lagu saaray doorashooyinka maamul goboleedyada iyo tan federaalka mucaaradka ayaa soo gudbiyey in loo laabto doorashooyinkii dadbanaa balse arrintaasi waxaa si weyn uga soo horjeestay xasan gurgurte oo ku adkaystay inuu qabanayo doorasho qofiyo cod ah islamarkaana aan loo baahan doonin mid dadban sidoo kale mucaaradka ayaa u sheegay murtad gurgurte inuu degdeg u qabto doorashooyinka maamulada ridada galmudug iyo hirshabelle iyo weliba koonfur galbeed balse xasan gurgurte ayaa sheegay in mucaaradka aysan shaqo ku lahayn arrimaha doorashooyinka maamul goboleedyada sidoo kale gurgurte ayaa mucaaradka u sheegay inuu ku adkaystay inuu qabto doorasho qofiyo cod ah taasoo sii adkaysay shirka islamarkaana keentay labada dhinac shirkaasi inay ku kala tagaan lama oga inuu shirka sii socon doono iyo inuu sidaasi ku burburay iyadoona dhinacyada mucaaradka laga sugayo inay ka hadlaan shirka ay la yeesheen xasan gurgurte iyo halka ay wax marayaan haddii sidan uu ku burburo oo gebi ahaan lagu kala tago waxaa la sheegay in shirkani uu axmed madoobe laba arrimood ka faa'iiday waxaana ka mid ah in maamulkiisi kooxda riddada ay aqoonsatay iyo weliba in waarankii soo qabashadiisa ee haatan ka hor loo jiray ay kooxda riddadu ka tanaasushay mahadsanid abuushayba wilaayada islaamiga ee gado ayaa soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya casaam carafaat
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
munaasabadana waxaad mid lagu soo gabagabaynayay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadda gedo ayaa waxa uu ka dhacay masjidka jaamica ee degmada ceelcadde waxaana ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan ardayda ka kala socotay degmooyinka wilaayadda gedo ayaa ku tartamayay soddonka juus toban iyo shanta juus iyo tobanka juus waxaana abaalmarino qaali a la guddoonsiiyey ardaydii kaalimaa hore galay intay socotay munaasabadan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo oo ay ka mid yihiin nabadoon cali macalin aadan nabadoon cali xiish nabadoon maxamed nuur xesi iyo afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo nabadoon xasan cismaan biixi iyagoona halkaasi ka jeediyey dardaarana kala duwan kuwii keenay mustawaha doontayaal baad isdheertihiin idinkana inaad kor u soo kacdaan dadaashaan xafladdan teeda kale idinkuna inaad maqaam fiican gaartaan inaad ku hamisaan idinkana waa waa idiin soo joodinayaa tartankii soo maray heer degmo haddana u soo gudbay heer gobol ikhtiitaamkiisii ragga u fadhiya oo kala duwan ayaan iyagana u mahad celin waxaan leenahay jasaakum ullahu khayra wa khayra aljazaa wa axsan allahu ilaykum raggii yaryaraa oo soo korahayey oo raggii mustaqbalka ahaa oo ku dadaalay qur'aanka kariimka ah barashadiisa xambaarayna ayagana waxaan leenahay kuwii loo aaya noqda diintiinnana naafac allaha ka dhigo mustawihiinnana midkaan mid ka koreeya ha noqda ayagana intaasaan leenahay annaga ka odayaal ahaan waan soo dhowaynaynaa waan ku faraxsannahay waana u ducaynaynaa waxaana leenahay bishaan rabadaan oon ku jirno bisheeda kale tartan midkaan ka sii qiimo badan allah isugu kaayo keeno adinkana dadaalkiina labanlaaba tartankani sida loo ogyahaybo wuxuu ka socday degmooyinka gobolka guud ahaan maantana wuxuu marahayaa meeshii samafinalkii ugu dambeeyey oo gobolku ooga bixi lahaa oo u gudbi lahaa dhanka dalka guud waxaana leenahay gobolku hadda si wanaagsan ayaa looga baranahayaa cilmiga iyo qur'aanka iyo dhammaan diinta allah subxaana wa tacaala kor baana loo qaaday waxbarashadii waxaana rajaynaynaa inay sii laba raabanto ardayda tartankan ka soo qayb gashay oo la dhihi karo kumanaan arday oo degmooyinka kala joogay kulli moraalkooda wuxuu ahaa mid aad iyo aad u fiican akhriskooda iyo kasoo qaybgalashkooda iyo dhiiranaantoodana aad bay u fiicnay insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan u rajaynayaa inay sii socdaan kuwa ka maqan oo yaryarkaana ay soo qabsan doonaan waddadaas iyada insha allahu tabaaraka hadduu ilaah yidhaaho intaasi kadib waxaa la gudagalay ku dhawaaqista ardaydii kaalimaa hore galay kuwaasoo la godoonsiiyey abaalmarino qaali ah afar degmo oo waxa weeyaan gobolka gedo ka mid ah ardaydii kaalmaha soo gashay waa ardada meesha la keenay degmada ceelcaddo degmada baardheere degmada garbahaarey iyo degmada ceelwaaq alfaa'isu aluulaa oo soddonka jus ka tartamay degmada waxa weeyaan baardheera magaciisa waxaa la yidhaahdaa nuur yuusuf cabdi falyatafadal waxaan ugu talagalnay musxafka qur-aanka kariimka ah iyo lacag boqol doolar ah insha allahu tacaala jazaahu allahu khayran waayo alfaa'isu athaani ardayga waxa weeyaan kaalanta labaad shan iyo tobanka u galay fu'aad nuur cali waayo nuur waxaan ku abaalmarinaynaa insha allahu tacaala kutub qur-aanka kariimka ah iyo waxa weeyaan lacag siddeetan doolar ah ilaahay jalla wacalaa amtaashaadan ha badiyo alfaa'isu athaalith ardayga waxa weeyaan tobanka jus kaalad koowaad ka galay maxamuud bishaar cabdi ardaygan waxa weeyaan maxamuud bishaar cabdi waxaan ugu talagalnay kutaab qur-aanka kariimka ah iyo lacag lixdan doolar ah waxaan leenahay jazaahu allahu khayran ilaahay ha ku barakeeyo wilaayada islaamiga ee gedo ayaa bil kasta oo ramadaan ah waxay tartanka qur-aanka kariimka u qabataa madaarista qur-aanka kariimka ee ku yaala degmooyinka wilaayadaas mahadsanid casam askar toobadkeen ayaa lah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari raggan toobadkeenayaasha ah oo tiro ahaan gaaraya saddex askari ayaa ka soo goostay maamulka shahadla dararka ah isku magacaabay jubbaland kuwaas oo isu soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isla markaana u samaysay soo dhoweyn qurux badan toobadkeenayaashan ayaa ka soo goostay maleeshiyaadka ku sugan jasiiradda buurgaabo ee duleedka magaalada kismaayo waxaana markii toobadda loo qabtay kadib loo lacageeyey hubkii ay la soo goosteen iyagoo ugu dambayntiina la hadlay idaacadda islaamiga ah ee alandulus magacaygu waa cabdiraxmaan xasan maxamuud waxaa ka soo tagnay oo ka nimaaday halkii buurgaaba ahayd kulley buurgaabana caqabad baa naga keentay caqabadii naga keentayna weli meesha waa ka jirtaa balse laakiin soo dhoweynta nala soo dhoweeyey waa midaan aad iyo aada ugu farxnay mananaan filanay insaa naloo soo dhoweynayo maasha allah haddana wax dhibaataa manaan arag walacalna magaciiga waxaa la yidhahdaa ciise cabdi kasoo tegay buurgaabo run ahaantii wixii aan filinayo magaranaysaayo wixii aan la kulmay waxay labay kala noqotay maasha allah dad waxaan walaalo aada u qalbi wanaagsan ayaan magaranaysaa aan la kulanay aad noo soo dhaweeyeen aad inoo jecel run ahaantii arrin qiiro la yaro noqota aniga magaranaysaa waxaan ka aaminsanaa iyo iyo wixii kale waxaa ani tababar waan soo qaatay akademiyan tababar ku soo qaatay muddo afar bilood iyo bar ah burga waxyaala aga keena waxaa ka mid ah nig meesha magaranaysaa caqabad ugu horeysa ay tahay biyo la-aan midda ku xigto ay tahay magaranaysaa arrin oo ciidanka dhexdee qabiilay wax ka jirin iyo aniga shaqsi ahantiya magaranaysaa fikirka oo magaranaysaa oon aan ku joogo meesha oo diidanaa anisaan ciidanka usoo qorto weli dagaal maana gelin magacayaan ku bilaabaya maxamed aadan maxamed aadan wey waxaan ka yimid buurgacbo meel la yidhahdaan ka yimid hadda marka waxaan leeyahay buurgacbaan ka yimid meeshu waxay ahayd meel biyo la-aan taqaanaa waa meel aad lagu jirman yahay ma dhaqanka meesha ka jira waan la qabsan weyne waayo dhaqanaad la qabsan kartaba maaha dhaqan gaalaad baa ka jira magaala saad uga bixi lahayd yaad tolgeeda markaaba galaysaa waa qayb ka mid ah askarta taa'ibiinta ah ee sida xawliga ah u soo gaara deegaanada wilaayaadka islaamiga ah iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqida isdabajoogga ah ee ka imaanaya hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab golaha nuqabada iyo maamulada wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid bukhaari ugu dambeyntiina ardayda macadka al-xigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceel garas ee wilaayada islaamiga ee galgadood marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya
barashada luqadda carabiga waa tii dhexaad u ah fahamka diinta islaamka ah waana afkii qur'aanka kariimka ah axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo kutubta cilmiga shareecada sidaas darteed qofka ku dadaalo barashada carabiga wuxuu helayaa furayaal aqooneed oo u sahla garashada macnaha saxda ah ee diinta islamarkaana kobciyo fikirkiisa aftahanimadiisa iyo isku xirka ummadda islaamka ahmiyaddaas aaweed bulsho kasta oo dar yeesha barashada luqadda carabiga waxay dhabaha u xaaraysaa horumar diimeed dhaqan iyo mid maskaxeedba gabdhaha muslimaadka ah ee wax ka barta macadka alhimah oo lagu barto luqadda carabiga kana furan degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud ayaa qabtay bandhiga cilmiyeed qiimo iyo miisaan leh bandhigan ayaa ahaa mid ay ardaydu ku muujinayeen wax soo saarka aqooneed ay ka heleen macadka intii uu furnaa gaar ahaan afartii bilood ee u dambaysay macadkan ayaa dumarka muslimaadka u baraya luqadda carabiga si dhammaystiran sida ku hadalka carabiga muxaawara tacbiirka carabiga adabka iyo barashada mufradaadka waxaa kaleoo xusid mudan in macadka uusan ku koobnayn oo keliya dadka wax akhrihi karaa ama wax qori karaa balse uu si siman wax ugu faa'iideeyo dadka waaweyn iyo carruurta taasoo muujinaysa aragti fog iyo himilo ballaaran oo waxbarasho bandhiga cilmiyeeda ay sameeyeen hablaha muslimaadka ah ee ceelgaras ayaa ahaa mid indhaha soo jiita kana turjumaya kartida iyo dadaalka ardayda waxay soo bandhigeen xiwaaro carabi ah oo ay si habsami leh isu weydhaarsanayeen sidoo kale ardaydu waxay muujiyeen awoodda ay u leeyihiin turjumaadda kelmadaha carabiga una beddelayeen luqadda soomaaliga taasoo caddeyn u ah faham qoto dheer iyo xirfada aqooneed oo kor u sii kacaysa wabismi dalabati machadi alhimma litacliimi alluqati alcarabiya limuxaafadati ceelgaras fii wilaayati galgaduud alislaamiya أولا نبارك جهود إخواننا المجاهدين الذين تسدوا للحملة العدوانية للولايات الإسلامية والذين حققوا لنا شفاء صدور المسلمين وإزالة غيظهم وإدخال السرور عليهم وإدخال السرور عليهم بما أصاب الله به عدوهم من النكال والذلة والمهانة
إني لا أمنع نصري ثم أبذل لمن بغى نفعه عني ويقبل إني لا أمنع نصري ثم أبذل لمن بغى نفعه عني ويقبل
يا من يروح ويغدو في مذالبه فمطلب فائت لو أنت نائله يا من يروح ويغدو في مذالبه فمطلب فائت لو أنت سائله العمر يذهب والآمال قائمة فانظر لعاتمك فيما أنت شاغله العمر يذهب والآمال قائمة فانظر لعزمك فيما أنت شاغله أختي أراك كئيبة ماذا أصابك
لم أصابني شيء ولكن رأيت بعض الناس ضيعوا تعلم اللغة العربية واختاروا لغات مبتعدة عنها التي لا فائدة لهم
أختي والله هذه مشكلة كبيرة فما حل ذلك حلها التحاق المعاهد التي يدرس فيها اللغة العربية كمعهدنا الهمة ما هو المعهد الهمة؟
هو الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور إنه لا مثيل له مما يملأ القلب فرحا أن نزور الكعبة الشريفة waxaa qalbigii farxadda ka buuxiyay waxaa ka mid ah inaan soo booqdo kacbada sharafta leh إنه من دواعي السرور أن أكون بينكم waxyaabaha farxadda keena farxadeyda keena waxaa ka mid ah inaan dhexdiina ahaado فزت في المسابقة كاد قلبي يضير waxaan ku guulaystay musaabaqada wuxuu sigay qalbigayga inuu duulo mar kasta oo i soo booqdo saaxiibkay wuxuu i siiyaa hadiyo fii kulli maratin yazuuranii sadiiqa yucdinii hadye
ardaygu wuxuu daa'imay maqnaansho joogto ah addaalibu daaba cala alqiyaabi daa'iman dhakhtarku wuxuu ii sheegay caafimaadkaygu inuu wanaagsan yahay akhbaranii addabiibu an nasixatii jayida
luuqadee ku hadashaa biayi luuqatin tataxadas
may fahmaysaa hal tafhamanii ma hubo lastu muta'akkidan si kastay ahaataba calaa ayi xaalin anigu waan jiranahay anaa mariidun ayna naltaqii halkee ku kulanaa qud dawaa'aka daawadaada qaado attasil bishurda booliskala xiriir taxadas macee ku hadala jirhkeyga lastu tirban laka iskufaac ma nihin hiya tashbahu ummuhaa min kulli nawaaxii ayadu dhinac walba xigshahada hooyadeed innahumaa taw'amaan labadooda waa qarnigan wuxuu ahaa muraayad laga dheehan karo heerka aqooneed ee ay hablaha muslimaadka ah gaareen muddada gaaban ee afarta bilood ahaa isagoo markhaati ka ah dadaalka joogtada ahaa sabirka iyo rabitaanka ay u qabaan barashada cilmiga naafaca ahaa waxaa si cad ugu muuqatay in ay kasbadeen aftahannimo faham qoto dheer iyo kalsooni ay ku cabbiraan aqoontooda haddii hablaha muslimaadka ah ee degmada ceelgaras ay sidaan ugu sii wadaan barashada luqadda carabiga iyagoo leh adkaysi dadaal iyo himilo foga shaka kuma jiro inay gaari doonaan heerar saro oo aqooneeda afartii bilood ee keliya ay waxbaranayeen ayay durba ku gaareen horumar la taaban karo taasoo daliil u ah in mustaqbalka ay noqon doonaan hordoor aqooneed oo wax ku biiriya diinta bulshada iyo jiilka soo koraya waxaana taa sababteedii allaah kadib lahaa machadka alhimah oo noqday il nuur aqooneed u ah bulshada degmada ceelgarasa halka hablaha muslimaadkuna ay yihiin midhodhal dhaxalgal ah oo ka soo baxay geedka cilmiga mahadsanid marwan warbixinta marwaan waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu